bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo saaka aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo idinkaga imaanaya reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan loo wanaagsan mar kale khyaarta hawada nagala socotayo saaka waa subaxnimo isniin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha nofembar labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya waxyaabihii ka soo baxay dadkii lagu soo qabqabtay howlgal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidda ee dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka gedo haddaba howlgalladaasi goobaha ay saameeyeen iyo sidoo kale waxyaabihii lagu soo qabqabtay ayaanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo dhegeystayaal barnaamijkeena ku maqli doontaan waan idinkugu soo gudbin doonnaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo cafis u fidiyey xubnaha ka tirsan ahlusunna waljamaaca ee ka soo gelaya islamarkaana imaanaya dhinaca dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal sargaal ka soo goostay ahlusunna waljamaaca isaga oo hubaysan kuna soo biiray dowlad goboleedka galmudug barnaamijka ayaana ku soo qaadan doonaa aad ku maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa qayb ka noqonaya deegaano ka tirsan hirshabeelle waxaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan dad ay saamayn ku yeesheen daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle kuwaasoo u baahan gargaar deg deg ah haddaba guddoomiyaha qaxootiga hirshabeelle oo arrintaa ka hadlaya aynu barnaamijkeenna ku soo qaadan doonnaa qodobadaas iyo hadba wix nagu soo kordha ayaanu barnaamijkeenna idinkugu soo gudbin doonnaa farsamada istuudiyaha koowaad waa maxamed cabdi khalaf waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degene ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna faaqidaadda wararka
shaqaalaan ahay anigu xooggaygaan shaaciya shantayda inaan dhigtaan naftayda ka sheexsadashaqaalaan ahay anigu shaxyo turub uma fadhiyo sidii shinidoo kalaan gashadu la shaahiidaya gunnimo shaaruma sito maridu sharaftayda wacan shareecada diinta iyo dalkeegan ku shoobaya gunnimo shaaruma sito maridu sharaftayda wacan shareecada diinta iyo dalkeegan ku shoobaya shalayto waxaa ku nool ninkan muruuqiisa shidan shawaabnimoo doonayo wuxuu cunoo sheegan tahay shalayto waxaa ku nool ninkan muruuqiisa shidan shawaabnimoo doonayo wuxuu cunoo sheegan tahay dadow adinkoon shiboran haddaad sharan shooriseen shaqaystaa shaah cabee shaxaadimiyuu xor yahay dadow adinkoon shiboran haddaad sharan shooriseen shaqaystaa shaah cabee shaxaadimiyuu xor yahay
waa hagaag dhegeystayaal waxaad nagala socotaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkan waa faaqiidada wararka sida aad qeybaha horeba ku maqasheen howlgallo ayaa ciidanka dowladda soomaaliya waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolada dalka iyada oo ay si gaara gobolka hiiraan deegaano ka mid ah iyo degmooyinkaba ay saameyn ku yeesheen howlgalladaasi lagu xaqiijinayo ammaanka degmooyinkaasi ciidanka dowladda soomaaliya ayaana howlgalladaasi ku xaqiijinaya nabadgelyada magaaladaasi iyadoo oo sidoo kale magaalada maxaas iyo buuloburte iyo deegaano kale hoos yimaada magaalooyinkaasiba ay howlgalladaasi saameyn ku yeesheen haddaba weliyaha warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan ayaa khadka hadda ku jira ibraahim maxamed geedi ibraahim waxaad noo sharaxdaa bal sida ay wax u socdaan
waa maasan tahay degane sidaa sheegtaba howlgallada waxay ka socdaan qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan hiiraan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo weliba deegaanada hoos yimaada howlgallada ka socdaan waxaa sidoo kale howlgallada ay ka socdaan inta udhexayso maxaas iyo pulo barde wadada isku xirsa dhulka miyiga ah sidoo kale waxay ka socdaan matabaan iyo maxaas wadada isku xirsa marka howlgallada ujeedadu waxay tahay oo keliya in maleeshiyaadka al-shabaab meelaha ay kaga dhuumalaysanayaan gobolkan hiiraan ama sida muxuu ahay wadooyinka ay u galayaan isku dayaan inay gudoomiyaan degmooyinka maxaas iyo weliba degmada pulobarde gobolkan hiiraan ayaa markaasi howlgallada qayb ka tahay sidoo kale howlgalaha qayb ka ah sugidda ammaanka maadaama doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka dhacaan soomaaliya qayb ka tahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo loo quban doono xubno ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya taas ayaa qayb ka howlgallada sidaa saraakiishu ay sheegeen waxaana jira dad aad u fara badan oo markaasi loo soo qabtay oo kuwaasi looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin kuwa amni darada wax ka wada sidoo kale howlgallada waxay ka socdaan xaafadda buundaweyn oo ka tirsan degmada beledweyne halkaas oo xalay muxuu ahaa fiidkii hore bar control oo ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka lagu tuuray bamgacmeed markaasina ay isku jir wax ka saaraan laakiin ciidamada saaki halkaasi waxay ka wadaan howlgallo kala duwan sida ay saraakiishu ay sheegeen dad lagu soo qabtay baaritaan lagu sameyn doono lasii dayn doona haddii lagu helo haddii lagu he- lagu helana markaasi muxuu ahay maxkamada saari doona sida saraakiishu ay sheegeen laakiin ujeedadu oo keliya waxay tahay oo keliya maadaama gobolku oo markaasi ka mid yahay gobolada dhexe ee soomaaliya isla markaasina ee deegaano yar ay kaga sugayiin maleeshiyaadka al-shabaab marka laga reebo in si dhuumaaleysi ah ay markaasi kusoo galaan wadooyinka iyagoo markaasina gaadiidka iyo weliba dadka saar markaasi lacago baada ka kaasa waxaa jiray sidoo kale dhowr jeer hore in al-shabaab iyo weliba dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan gobolka ay dagaalo ay dhex mareen kadib markii ay ku amreen inay bixiyaan kharashaad aysan awood u lahayn maadaama dadkaasi reer miyiga ah ay abaarihii ku dhuftay koonfurta iyo bartamahana ay inta badan ay ku waayeen xoolihii markaasi ay dhaqanayeen qaarkoodna iska galeen magaalooyinka laakiin dadku way u adkeysan waayeen cadaadiska xaddi jeer lagu hayo markaasi lacagaa looga qaadayo marka waxaad moodaa in al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyeyba dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolku oo markaa dhibaatada aad u dareemeen ee hadda si aad ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada taasina ay qayb ka tahay howlgallada had iyo jeer ay sameeyaan ciidamada
waa gartay marka ee bal haddaad noo tilmaanto ibraahim waa xaggii ilaa iyo goobaha ee howlgalladu ay saameeyeen ee gobolka hiiraan
howlgallada inta badan waxay ka socdaan waa deegaano kala duwan iyo soomar oo kalea ka mid a iyo weliba deegaano kale oo inta badan u dhexeeya dhulka miyiga ah ee marka laga eego geedasamo kale iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan bartamaha gobolka garashaan oo kale ay kamid tahay oo markaas inta badan maleeshiyaadku ay si dhumaalisi ku yimaadaan sidoo kale waxaa howlgallada ka socdaan dhinaca galbeedka gobolka oo markaasi ciidamadu ay joogaan marka howlgallada inta badan had iyo jeer ka dhaca gobolka waxaa qayb ka tahay sugidda amniga maadaama al-shabaab ay inta badan marka ay gaadiidka baxayaan beledweyn oo aadayaan safaro kala duwan dhinaca bayo bakoor oo kale markay aadayaan oo kale ay isku dayaan in wadooyinka ay u golaan maadaama dhowr jeerkaasi gaadiid ay ku gubeen laakiin hadda ciidamada ayaa had iyo jeer wadooyinka maraya si markaasi gaadiidkaasi si nabadgelya ay ku maraan maamulka gobolka dhowaan oo sheegayna waxau sheegay in saraakiishuba in howlgallo guud la sameyn doono si markaasi looga saaro deegaanada farakutiriska ay kaga sugan yihiin iyo weliba dhulka buuraleyda ah ee gobolka ee markaas al-shabaab ku dhuumalaystaan
waa tahay marka ee ilaa hadda ee maxaa ciidanka ay suurtageliyeen oo lagu guulaystay
ilaa hadda ma jiraan al-shabaab waxay ka hor imaado ciidamada la galeen marka laga reebo in hub iyo weliba xoolo noola markaasi ay ka carareen oo markaasi ciidamadu gacanta ku dhigeen laakiin dadkii lahaa badankood loo celiyay sida saraakiishu ay sheegeen maalmihii ugu dambeeyey howlgallo halkaasi ka dhacay marka ilaa hadda ma jirto waxaa iska hormaada maleeshiyaadka inta badan waxay sameeyaan oo keliya markii ay maqlaan in ciidanku ay howlgallo ay sameynayaan ama halkaasi lasoo aaday inay ka tagaan deegaanada kasi ku sugnaayeen maadaama iyagu laftigoodu ay markaasi bulshada dhexdooda ay ku leeyihiin sirdoono kala duwan ismarkaasina helayaan ee xoogaha ciidamada marka taas ayaa keenaysaa in al-shabaab ay iskaga cararaan goobaha markaasi ay ku sug yihiin oo howlgallada ay ka socdaan
waa gartay marka ee bal ilaa hadda deegaanadii howlgallada ciidanka ay ka sameeyeen maadaama aad noo sheegtay in isbeddel amni uu ka jiro bal ee ma- waa dareenka shacabka ku nool halkaasi?
dadka een, aada us- usoo dhaweynayaan ciidamada maadaama een, ciidamadu iyagu inta badan aysan waxyeelo gaarsiinin shacabka iyo weliba xoolahoodaba taas ayaa muhiimad u ah marka dadku inta badan aada ay u jecel yihiin ciidamada markay deegaana tagaan aada ay usoo dhaweeyaan inkastoo een, howlgalladu ay yihiin kuwa joogto ah oo ciidamadu ay sameynayaan Een, waxaad moodaa in degmooyinka jalaksi iyo buulabard inta badan howlgallada ka dhaca ay salka ku hayaan een, maadaama al-shabaab ay wadooyinka ay galaan ee markaasi la isku dayaan inay diidaanba een, gaadiidka galaya iyo kuwa ka baxaya taas ayaa markaasi howlgalla inta badan keenta in la sameeyo maadaama iyaga si dhumaalaysa ay halkaasi ku tagaan wadooyinka marka howlgallada inta badan ka dhaca gobolka dadku waxay u arkaan kuwa markaasi aada loogu baahnaa maadaama een, al-shabaab iyagu laftigoodu ay halkaasi howlgallo muxuu ahaa marka la sameynayo iyagu laftigoodu ay dhibaato weyn ku tahay maadaama eh, iyagu laftigoodu aysan awood u lahayn hadda een, awood markaasi ciidamada kaga hortagaan
waa tahay marka ee maadaama tallaabooyinkaasi hadda ciidanka ay qaadeen ee dadkii shacabka ahaana isbeddel ee ay- nabadgelyo ay ku jiraan ee maxaa marka ee loo qorsheeyey ma ciidanku gooba cusub bay sii joogi doonaan oo si ay maleeshiyadu aysan dib ugu soo noqon mise qorshayaal kale ayaa jira
inkastoo saraakiishu een, arrimahaasi aysan ka hadlin haddana ee waxaad moodaa in howlgallada hadda jira ay ka duwan yihiin kuwii hore ee maadaama ciidamadu ay yihiin kuwa aada u fara badan islamarkaasina ay dhowaanba een, qayb ka mid ah ay ka timid een, dagaaladii ka jiray ee gobolka een, mudug een, aan iraaga ee gobolka galgaduud ka jiray ay ka yimaadeen een, waxaad moodaa in howlgalladan kuwa hore ay ka duwan yihiin ciidamaduna ay yihiin kuwa ciidamo markaasi ee, isgarabsanaya een, xooga ee dalka ee kusugan gobolada dhexe ee soomaaliya marka waxaad moodaa in howlgalladan ay yihiin eh, howlgallo kuwa ka duwan maadaama dhulka oo hadda ka bilowday ee tahay dhul aada u ballaaran oo markaasi isku xirta eh, beledweyn ilaa maxaas oo markaasi u jirta eh, boqol iyo soddon kilomitr oo kale isku jiraan kula bardi iyo weliba eh, maxaas oo qasid oo kale isku jiraan boqol iyo labaatan kilomitr marka waxaad moodaa in howlgallada kuwa hore ka duwan yihiin maadaama ciidamadu ay yihiin kuwa aada u fara badan oo markaasi suurtagal ay tahayba ba- in dhulka ay tagaan ciidamadu fariisanimo ay ka samaysan doonaan si markaasi looga baagsado ay dhibaatada had iyo jeer ay maleeshaadka ay ku hayaan een, dadka shacabka ah ee reer miyiga ah ee xoola dhaqatada ah ee markaasi halkaasi ugu dhaqan
waa tahay marka tallaabadaas ciidamadu hadda ay qaadeen ee maxaa la filan karaa inay ka beddelayso ee amniga gobolka iyo cabashooyinkii hore uga soo yeeri jirayba wadooyinka
Een, howlgalladan hadda jeer ciidamadu sameeyaan een, dadkii shacabka aad ay usoo dhaweeyeen maadaama een, inta badan maleeshaadku laftigoodu ay si dhumaalaysa halkaasi ku tagaan Een, waxaad moodaa in muddooyinka ugu dambeeyaba sida kuu sheegaba ee dadka rayidka ee xoola dhaqatada ah ay si aada ula socdaan ciidamada taasi oo qayb ka ahayd markii ciidamadu ee halkaasi gaaraanba ay tahay xog ay markaasi ka heleen dadka rayidka ah taas ayaa keenaysaa in howlgallada ay hadda jeer ciidamadu sameynayaan salka ku hayaan in wada shaqaynta wanaagsan ee kala dhexayso dadka rayidka ee reer miyiga ee kala dhexayso taas ayaa keenaysaa Een, dhinaca nabadgelyo marka loo eegana ee dhulka inta badan gobolka waxaa hadda ku sugan ciidamada oo nabadgelyo markaasi sugaya maadaama maleeshaadku iyaga laftigooda aysan fariisimo ku lahayn laakiin xilliyada howlgallada sameeya kadib ay halkaasi ka tagaan dhulka buulalida ay ku dhuumalaysaan Een, dhammaan wadooyinku la furan yihiin xilliyada howlgallada ay jiraan laakiin een, waxaa laga yaabaa xilliyada qaar in wadooyinka si dhuumaasha kusoo galaan gaadiidkana ay ka qaataan een, xoolo kala duwan oo baad ama kaas
aad iyo aad baad u mahadsan tahay ibraahim ee kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed u qaabilsan gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi oo isagoo jooga beledweyneha faahfaahin naga siinayey howlgallo ciidanka dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ku baacsanayeen koox hubaysan oo dadka dhibaatooyin amni ugu geysta deegaanadaasi gobolka hiiraan halkaad nagala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkuna waa faaqidaada wararka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon waa hagaag dhegeystayaal barnaamijku waa faaqiidaada wararka halkaad nagala socotaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu cafis u fidiyey dhowaan kooxda ahlu sunna waljamaaca ee hubaysan iyo ciidanka dowladda ee hore ugu biiray kuwooda ka soo baxaya ee dib u toosinaya go-aankooda dib u saxaya waxaana uu sheegay madaxweynuhu in fursaddan haddii ay ka faa'iidaystaan cafis uu furan yahay haddiise aanay ka faa'iidaysan in tallaabo laga qaadi doono islamarkaasina ay ku dembi noqonayaan da- kooxda ahlusunna waljamaaca ee had iyo jeer caqabadda ku ah amniga deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqor uu carabka ku dhuftay in uu soo dhoweynayo cid weliba oo ka soo baxaysa maleeshiyada ahlusunna waljamaaca la baxday ayaa haddana xalayto waxaa magaalada dhuusamareeb lagu soo dhoweeyey sargaal ka tirsanaa ahlusunna markiisii hore dowladda galmudug ka goostay oo galay kooxda ahlusunna kadibna ka qayb qaatay dagaalkii ahlusunna iyo galmudug oo u dagaalamayey maleeshiyada ahlusunna waljamaaca kadibna xalayto ayuu dib ugu soo laabtay dhuusamareeb isagoo isusoo dhiibay dowladda galmudug islamarkaasina sheegay in uu wax la qaybsanayo maamulkiisa dibna uusan uga qayb qaadan doonin colaad sokeeye waxaana uu madaxweynuhu sheegay in uu cafiyey sargaalkaasi maadaama uu intii cafiska uu furnaa uu ka faa'iidaystay islamarkaasina uu soo galay dowlad goboleedka galmudug horey ayaa madaxweynaha galmudug cafis ku fidiyey xubnaha u dagaalamaya wadaadada hubaysan ee colaadda ka abuuraya galmudug waxaana dhowr jeer oo hore loogu celceliyey cafiskaasi iyada oo ay xubno badan oo ka mid ah maleeshiyada ahlusunna ka faa'iidaysteen kuna soo biireen dhinaca dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug kuwaasi oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka kale ee daraawiishta ee maamulkaasi galmudug
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi Idigay bidix waa hagaag dhegeystayaal barnaamijku waa faaqiidaada wararka qaybihii dambe ayaad dhegeysanaysaan arrimaha gobolkaasi shabeellaha dhexe haddii aanu egno waxaa lagu soo warramayaa inay jiraan qoysas aad u badan oo danyara kuwaasi oo ay saameyn ku yeesheen daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle waxaana dadku ay hadda ku waxaana hadda dadku ay ku warramayaan in ay jirto xaalad nololxumo oo aad u daran loona baahan yahay dadka in loo gurmado maadaama ay goobahoodii ay deganaayeen iyo beerahoodiiba ay dadadku ku soo fataheen islamarkaasina ay baaba'iyeen haddaba waxaa hay-adda qaxootiga ee gurmadka dowlad goboleedka hirshabelle ay sheegtay in aysan weli baaqii loo diray kasoo jawaabin heedaha samafalka loona baahan yahay mar kale in loogu celinayo si ay uga soo jawaabaan oo ay u soo gurmadaan dadka ay saameeyeen daadadkii ka dhashay fatahadda webiga shabeelle guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo gargaarka ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu u warramay radio muqdisho isagoo sharaxay bal aragtida ay ka qabaan kaalintii gaabiska ku timid ee heedaha samafalka
maalin labaad ka hor ayaan waxaa tegay magaal caasimka hirshabelle jowar waan la hadlay inta ku shaqada leh ee hay-adaha ku shaqada leh sida i d b s ka barakacdasha arrimahooda macnaha u xil saaran ama ha noqdo n g o ha noqdo caalami ha noqdaano si cod dheer leh ayaan kula hadlay aniga oo fiirinaya dadka masaakiinta ah ee hoogoodii ay ugu yimideen ugu yimideen cabasho ay soo muujiyeen marka arrinkaas waa inay si degdeg wax loogu qabto baaq dheer ayaan ku jiray Eh, cid allaale ciddii ay kusayso i d b s ay kusaysana eh, waan u sheegay waxaan yidhi cid allaale ciddii hawshayda sidaas uga soo bixi weyso la xisaabtam lala xisaabtamaya mana ka shaqayn doonta hirshabelle qofka isu dayo inuu wax ka dhex sameeyo ama musuq maasuq aan u dareeno halka uu wax ka soo qaatay ayaan la xisaabtamaynaa isaguna nidaam dawlada marsiinaynaa waana la xisaabtamaynaa dawlada waa gartay marka arrintan iyada ah inaad qayladhaan aad ka muujisaan go-aankaasna aad soo saartaan maxaa idinku sabood aragteen
waxaa loogu sababaa roobab daa darteed because eh, roobkii markii uu dao dhulkii hore biyo baxa ee ugu baxday maadaama roobkii markuu dao marka dhulkii uusan qallayn uusan ahayn oo biyo hore uga dhargay haddii markii roobkii uu daa marka biyihii dee dhulka korkiisa ay sabaynayaan daadadu bay isu bedeleen dadkiina guryihii ugu xoog badan
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo samafalka ee dowlad goboleedka hiirshabelle oo u warramaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya isaga ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna faaqidaadda wararka waxaana barnaamijkeenna inoo farsameynayey farsamayaqaan sare maxamed cabdi qalaf waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka soo saaray maxamed daahir degane intaanu mar kale kulmi doonno waxaan ku dhaafayaa hees wadani oo aan filayo in dhammaantiinba aad ka wada bogan doontaan nabadgelyo
shaqaalaan ahay anigu xooggaygan shaaciya shantayda inaan dhigtaan naftayda ka sheexsadaa shaqaalaan ahay anigu shaxyo turub uma fadhiyo sidii shinidoo kalaan gashadu la shaahidayaa gunnimo shaaruma sito maridu sharaftayda wacan shareecada diinta iyo dalkeegan ku shoobaya gunnimo shaaruma sito maridu sharaftayda wacan shareecada diinta iyo dalkeegan ku shoobaya shalayto waxaa ku nool ninkan muruuqiisa shidan shawaabnimoo doonayo wuxuu cunoo sheegan tahay shalayto waxaa ku nool ninkan muruuqiisa shidan shawaabnimoo doonayo wuxuu cunoo sheegan tahay dadow adinkoon shiboran haddaad sharan shooriseen shaqaysta ashah cabee shaxaadimiyuu xor yahay dadow adinkoon shiboran haddaad sharan shooriseen shaqaysta ashah cabee shaxaadimiyuu xor yahay shaqaalaan ahay anigu ciiddaan shaandhaynayaa macdanta shakaalan baan shareerka ka qaadayaa shaqaalaanahay anigu hurdada kuma shiidi karo shafkaygoo dhidid lahaa shamsadu ii soo baxdaa shamaagtaan dabanayaa baddaan shuluq oranayaa kalluunkaan shiilayaa shabacoo dhereg baan rabaa shamaagtaan dabanayaa baddaan shuluq oranayaa kalluunkaan shiilayaa shabacoo dhereg baan rabaa shalayto waxaa ku nool shisheeye wuxuu tabcaday ninkiisii shiishayo sidii xoolaha la shubo shalayto waxaa ku nool shisheeye wuxuu tabcaday ninkiisii shiishayo sidii xoolaha la shubo dadowad inkoon shiboran haddaad sharan shoorisiin